bismi illaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu doorka horan waxaa ka mid ah munaasabaad lagu xusayey dhalashada nebigeenna maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee oo lagu qabtay magaalada muqdisho ciidamada maraykanka ee africoma oo sheegay in lagu weeraray miloodhow kismaayo olole lagu daaweynayo dadka qaba xanuunada dhimarka oo magaalada cadaado laga bilaabay maamulka puntland oo dowladda soomaaliya ku eedaysay burburinta maamulkooda warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan trump oo magaca ka bedelay wasaaradda difaaca qodobadaasi wuxuu ku soo kordha ayaad warka ku dhegaysan doontaan haddaba beenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan munaasabada lagu xuseeyey dhalashada nabigeena maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed cali ayaa muqdisho kasoo diray
munaasabadan oo lagu xusayay dhalashada nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu qabtay xarunta daaro mustafa ee sheekh maxamed bukhaari oo ku taala degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxaana munaasabadaasi ka qayb galay boqolaal culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir waxaana ka mid ahaa culamaa udiinkii ka qayb galay munaasabadaas qaar ka yimid dalka dibaddiisa intay munaasabada socotay ayaa waxaa madasha laga soo jeediyey digrisalaan iyo ka sheekaynta siirada nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuwan qaar ka mid a culamaa udiinkii munaasabada ka qayb galay oo ku dheeraaday ka sheekaynta siirada nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam هذا اليوم المبارك نلتقي في هذه البقعة المباركة دار المصطفى بمعية الشيخ محمد نور البخاري حفظه الله وجعل الخير على يديه نجتمع لإحياء ذكرى مولد حبيبنا المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه ولد الهدى والكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء صلى الله عليك يا علم الهدى اليوم وأنا لي عامان في هذه في هذا البلد الحبيب المضياف الكريم الصومال وحاضرته مقديشو تذكرت أيامي بالسودان واحتفالات المولد بهذا الجمع وهذه الذكرى وهذه السيرة العطرة نتلوها ونقرأها في أيام ربيع رجعت بي الذاكرة إلى أيامنا في السودان فنحن في السودان نحب المصطفى ونعشق ونتلو سيرته في كل مناسبة صلى الله عليه وسلم
waxaan rabaa inaan maanta aan uga faa'iidaysto ee dhalashadeenna maxamed sal allahu alayh wasalam nabigeenna suubanaha maalintuu dhasho waayo waa maxal iskugu imaado wax ugu khayr ka badan ilaahay martaqaanaa ajar iyo xasanaad ilahay naga soo naga siiyo dhammaan inta ka soo qayb gashay maalintii uu nabigeenu dhashay runtii waxaa muhiim ah maalintii iftiinka oo adduunkan uu u bilmay in la weyneeyo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay soo diray oo yacni uu yidhi ummaddaada adaa ka mas-uula diintana gaarsii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in la xasuusto oo mar walbana lagu mataqaanaa salliyo nabiga sal alla alay waslam meel walba uu joogo qof walba oo mataqaanaa soo ajiibo meeshaan imaadana ilaahay ka siiyo ajr iyo xasanaad dhammaanteenna ha naga siiyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay dhalashada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan hambalyo iyo tahniyad u diraynaa muslimiinta iyo muslimaadka caashiqaadka ee caashiqiinta ah dunida meel walba ay ka joogaan cidda nebiga ku farxeeda waa qof iimaan kaamila leh allahu jala jalaaluhu suuratu yunis wuxuu ku leeyahay qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaad dhahdaa nebi moxamedow sala allahu calayhi waaalih wasalam ilaahay fadligiisa oo ah cilmiga ama islaamka iyo ilaahay naxariistiisa oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam naxariista iyo fadliga ha ku farxaana wuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay kulminayaan asigaa ka khayr badan buu ilaahay leeyahay haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida saxiixulmuslimka ku taalla nebigeennu uu ku weyneeyey maalinkii oo u dhashay soom uu ku weyneeyey maalinkii lagu soo degay soom uu ku weyneeyey oo ah cibaadooyinka cibaadadaha uu qeyrka badan oo ilaahay jala jalaaluhu xadiisulqudsi uu ku leeyahay assawmu lii wa ana ajzii bih soomka anigaa leh waxaana ku abaalmarinaya oo anigaa jaazinaya qofkii sooma uu yidhay haddii nebiga maalinkaasaa lay dhalay sidaa darteeda u sooma xadiidu qataata waad garanaysaan haddii soo waxaad leedahay haddii intaa qurbaan la sameeyo dadka masaakiintaha fuqarada lagu sadaqeeyo haddii qur-aankii la akriyo haddii nebiga la ammaano sala allahu calayhi waaalihi wasalama haddii waxaad leedahay waxuu ahay laysu yimaado intaba waxa waaye waxay soo wada gelayaan qafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun wanaagga sameeya waxaa xaqiiqaa inaad dhiibaanaysaan ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay in lagu weeraray malowdhow magaalada kismaayo axmed maxamed ayaana faahfaahinaya dagaalkan ayaa la wariyeyinoo ka dhacay meel qiyaastii afartan kilomitir u jira garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa uu u dhexeeyey ciidamada maraykanka oo kaashanaya ciidamada danab oo iyagoo ay tababaraan iyo weliba dagaalmayaasha al-shabaab dagaalka ayaa la wariyey inay soo qaadeen dagaalmayaasha al-shabaab islamarkaana halkaasi uu ka dhaxay dagaal xoogan oo labada dhinac u dhexeeyey dadka deegaanka waxa ay tibaaxeen in dagaalkaasi uu ahaa mid adag islamarkaana saacado badan uu ka soconayay bannaanka kore garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxa ay sheegeen inay arkayeen khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamayay inkastoo ay jir sheegeen wax tiro ah hayse waxa ay sheegeen in dagaalmayaasha al-shabaab qaybo badan oo ka mid ahay halkaasi lagu dilay islamarkaana qaybtood iyagoo dhaawacan bannaanka magaalada kismaayo lagu hayay sida ay hadalka u dhigeen dadka deegaanka waxay intaa ku direen hadalkooda in dagaalka kadib ciidamada maraykanka iyo weliba kuwa danab ay sameeyeen howlgal ballaaran kaasi oo ay ku daba socdeen dagaalmayaasha al-shabaab ee ka baxsaday goobtuu dagaalka ka dhacay balse ma aysan sheegin in xubno kale oo dagaalmayaasha al-shabaab ahi lasoo qabtay maraykanka oo qudhiisa ka hadlay weerarkan ayaa waxa uu sheegay in dagaalmayaasha al-shabaab weerar xoogan ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada maraykanka iyo weliba kuwa dowladda ay ku leeyihiin bannaanka kore ee magaalada kismaayo gaar ahaan garoonka diyaaradaha waxay intaa ku direen hadalkooda in dagaalkaasi uu dhaliyey khasaare kala duwan balse gadaal ay ka faahfaahin doonaan hayeeshee waxa ay tilmaameen in ciidamada dowladda iyo weliba kuwa maraykanka ay ku guulaysteen inay qabtaan xubno ka mid ahay dagaalmayaasha al-shabaab meedadkooda iyo weliba dhaawacyadooda balse saacdaha soo aadan ay soo bandhigi doonaan sida ay hadalka u dhigeen ma jir wax war ah oo ka soo baxay taliska militariga soomaaliya balse dagaalmayaasha al-shabaab qoraal ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerkaasi iyagoona tibaaxay in ay dileen saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya iyo weliba kuwaad maraykankahi balse ma jirto cid xaqiijin karta sheegashada al-shabaab olole lagu daaweynayo dadka qaba xanuunada dhimirka ayaa magaalada cadaado laga bilaabay maxamed cabdi ayaa cadaado ka soo diray
ololo ballaaran oo lagu daweynayo dadka la dhibaatoonaya cudurrada dhimirka ayaa ka bilaabanaya magaalada cadaado kaas oo ay ka faa'iidsanayaan dad ka kala yimid gobollada dhexe ee dalka doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ololahan hormuudka ah ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado waxaana soo dhoweeyey bahda caafimaadka shariif fagaas oo ah maamulaha isbitaalka xabeeb ee degmada cadaado ayaa bulshada ugu baaqay inay goobtan caafimaad keenaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya maadaama halkan ay joogaan dhakhaatiir cudurradaasi aqoon u leh
doctoorkana waa u mahad celinaynaa maadaama uu deegaankii ku soo noqday hadda ka horna in badan uu ku soo noqnoqday dad badina dad badanna uu ka faa'iidaystay ilaahayna ku caafiyey mar kale maantay shanta bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo shan ayaan ku soo dhoweynay degmada cadaado marka dadkana waxaan u sheegaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan muddo ayuu joogi doonaa dhakhtarku marka sidaas baan maaragtay idinku salaamayaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb ayaa xusay in ololihii hore cadaado laga furiyey ka faa'iidaysteen dad badan oo meelo durgsan ka kala yimid haatana loo baahan yahay in xanaano gaara la siiyo dadka dhibirka ka xanuunsanaya
degmada cadaadu runtii waxaa xusid mudan kow iyo labaatankii meey laba kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii xaruntii ugu horreysay ee xabeeb psychiatric and rehabilitation hosbitaal aan ka furnay degmada cadaadu nasiib wanaag kuma aan qaldanayn xaruntaasi waxaa ka faa'iidaystay bukaanno gaarayo ilaa sagaal boqol oo bukaan oo laga kala keenay diriraba jigjiga ilaa somalilan puntland way ka faa'iidaysteen waxaan ogeysiinayaa marka walaalaha soomaaliyeed ee bukaanada xanuunka dhimirka iyo neerfahada la nool ee ku sugan hadday tahay etoobiya somalilan puntland galgaduud iyo beledweyne hiiraan doctor xabeeb wuu soo rogaal celiyey waxaan rajaynayaa inaan muddo bil ah halkan ka shaqayn doono diyaar iyo fiicdu u nahay maamulka puntland ayaa dowladda soomaaliya ku eedeysay burburinta maamulkooda siciid xasanna ayaa garoowa ka soo diray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid dirir ayaa waxa uu markaasi weerar afka u ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya cali xoosh oo muddooyinka u dambeeyey ku sugnaa magaalada laascaanood islamarkaasina halkaasi ka waday dhammaystirka maamulka waqooyi bare oo ugu dambayntii dhammaystiray islamarkaasina uu ka laabtay wasiir caydiid ayaa waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha oo markaasi shaqadiisu ahayd arrimaha dalka soomaaliya iyo dib u heshiisiinta iyo weliba sidoo kale siduu xal ugu raadin lahaa xaaladda soomaaliya ka taagan inuu markaasi doonayo in uu burburiyo puntland iyo deegaanada kale ee markaasi nabadda ku midoobay isla markaasina doonaya inay horumar fiican ay ka gaadhaan dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu isagana eed dusha uga tuuray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare timac cadde oo isagana sheegay in markaasi uu qayb ka ahaa burburinta deegaanada puntland waxa uu markaasi wasiirku uu ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya ka taagan isaga oo sheegay in khilaafka puntland iyo weliba dowladda federaalk ka dhexeeya ay markaasi dowladda federaalku doonayso inay burburiso deegaanada puntland islamarkaasina aysan nabad iyo horumar ka jirin taasina ay tahay qorshaheeda koowaad waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid dirir
ooladi raaskaamboona ku duushay dhoofkii muxuu ahaaye burburka laascanood bay soo taagtay markay duqyahoodu dhammaysteen labadii ninoo gutunka weynaayo qodbeeyey guddoomiye ku-xigeenkii aqalka sare iyo wasiirkii arrimaha gudaha oo dimuqraadiyeynta iyo federaalisimka iyo dibu heshiisiinta shaqadiisu ahaa waxa uu ka shaqaynayaa isku dir iyo burburin iyo federaaldiin buu ka shaqaynayaa muxuu ku yidhi reer laascaanodow halkan waxaa iman doona kuwa danta soomaaliyeed ka shaqaynaya dariskiinana waxaa iman doona kuwa dandarada soomaaliyeed ka shaqaynaye waxaad ka yeelahaydeen ka taliya wuxuu yidhi garowe waxaad ka yeela nabadda garowga loo fadhiyo si aad u burburin lahaydeen ka shaqeeya buui soomaalida waxay tidhaahdaa ninkaad kaba ka toranayso kabihiisaa la eega xamar ragga ka yimi xamar waxay ku hayaan balaan aragna waa arkay soomaha ammaandaray ku hayaan huteellaha magafka ku haystaayo mushaharkooda magafka ku haystaa suuqa uma soo bixi karaan ma xaroogan karaan markay joogaan waxay rabaan nabaddaa iyo quruxdaa idinka muuqata inay idinka duniyaan oo aada la mid noqotaan dadkan xabaalaha boqol sano ka hor dadkii dhintay kala baxaya
halkaad naga dhegaysanaysaana waa reediw jiro markana warka caalamka aqalka caad ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu maanta saxiixi doono amar fulaneeta oo lagu bedelayo magaca waaxda difaaca maraykanka waaxdana ayaa loo bedeli doonaa waaxda dagaalka maraykanka bedelka rasmiga ah wuxuu u baahan doonaa ogolaanshaha aqalka koongareska ee maraykanka laakiin amar fulaneed ayaa u ogolaanaya in waaxdani dagaalka loo isticmaalo ciwaan labaatan intaa lagu sugayo ogolaanshaha koongareska waraysi uu bixiyey xooghayaha difaaca maraykanka bete hegsi wuxuu sheegay inay ka turjumayso isbeddel ka dhacay beticonka kaa oo loo wareegayo habdhaqan dagaal oo dheeri ah waxaa kaloo uu sheegay in maraykanka uu ku guulaystay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka akhyaartan dhegeysanaysaay warwixii dalka iyo dibaddeena soo gaara cawwanig inta warkaa waxaa idin socodsiinaya anigoo cabdiqaadir maxamed imaana cidduu warkaysa eegana waxay dib ugu daalacan karaan sidaas iyo salaamaad min kulli afatan